matayos cutubka saddex iyo tobnaad
maalintaas ciise ayaa guriga ka baxay oo fadhiistay badda agteeda oo waxaa u soo ururay dad fara badan sidaa darteed doonni ayuu fuulay oo fadhiistay dadkii badnaa oo dhammuna xeebtay taagnaayeen markaasuu wax badan masaallo ugu sheegay isagoo leh beerihii baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan caro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo caradu hoos uma dheerayn laakiin qoraxdu goortay soo baxday way gubteen waana ingegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodxan qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaaleen mid boqol midna lixdan midna soddon kendhego wax lagu maqlo laho ha maqlo
markaasaa xertii u timid oo ku tidhi maxaad maseello ugula hadashaa wuxuu u jawaabay oo ku yidhi idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada jannada garataan kuwaase lama siiyo waayo ku alle kii wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto sidaa darteed ayaan masaalo ugula hadlaa waayo iyagoo arkaya ma arkaan oo iyagoo maqlaya ma maqlaan mana gartaan iyagay u noqotay wax sheegidda isayos iyadoo leh maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya waxbaad arki doontaan idinmana dhaadhici doonto waayo dadkan qalbigoodu waa qalabsanaaday oo dhibbay dhegahooda wax ugu maqlaan indhahoodana way isku qabteen si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax ugu garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsiin laakiin waxaa barakaysan indhihiinna waayo waxbay arkaan iyo dhegihiinna waayo waxbay maqlaan runtii waxaan idinku leeyahay nebiyo badan iyo niman xaq ah ayaa doonay inay arkaan waxaad aragtaan mana arkin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana ay maqlin haddaba maqla masaalkii beerayga mid kasta oo hadalka boqortooyada maqla oo aan garan waxaa u yimaada kan shar kale oo ka dhigta wixii qalbigiisa lagu beeray waa kan kii jidka geestiisa lagu beeray oo kii meelaha dhagaxa ah lagu beeray waa kan hadalka maqla oo kalkiiba farxad ku qaata xididka isagu ma leh laakiin wakhti yar buu sii jiraa oo goortii dhib ama silic ugu dhaco erayga aawadiis markiiba waa ka xumaadaa kii qodxanta lagu dhex beerayna waa kan hadalka maqla oo ka weelweelidda dunidan iyo sasabidda maalka ayaa hadalka ceejiya oo wuxuu noqdaa midola'aan kii dhulka wanaagsan lagu beeray waa kan ereyga maqla oo garta oo isagu waa kan midho dhala mid boqol midna lixdan midna soddon masaal kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxaa loo eekaysiiyaa nin beertiisa abuur wanaagsan ku abuuray laakiin waxaa yimid cadowgiisa intii dadku hurday oo wuxuu sareenka kaga dhex abuuray gocondho markaasuu tegey laakiin markii geedku soo baxay oo uu midho dhalay markaasaa gocondhadii soo muuqatay kolkaasaa odayga reerka addoommadiisu u yimaadeen oo ku yidhaahdeen sayidow miyaanad abuur wanaagsan beertaada ku abuurin xaggee haddaba gocondhadu uga timid wuxuuna ku yidhi nin cadow ah ayaa waxaan sameeyey addoommadii waxay ku yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa haddaba inaannu tagno uruurinno wuxuuse ku yidhi maya waaba intaasoo goortaad gocondhada uruurinaysaan aad sareenka la rujisaan labadoodu ha isla baxaan ilaa beergoyska oo wakhtiga beergoyska waxaan kuwa gooye ku odhanayaa horta waxaad uruurisaan gocondhadii oo xidhmo xidhmo isugu xidha in la gubo laakiin sareenka ku soo uruuriya maqsinkayga masaal kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxay u eg tahay iniin khardal tan uu nin qaaday oo beertiisa ku beeray taas waa ka wada yar tahay iniinaha oo dhan laakiin goortay weynaato way ka weyn tahay dhalatada oo dhan oo waxay noqotaa geed dheer si ay shimbiraha cirku u yimaadaan oo laamaheeda ugu degaan masaal kale ayuu kula hadlay boqortooyada jannada waxay u eg tahay khamiir kan naagi intay qaaday ay saddex qiyaasood oo bur ah ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen waxaan oo dhan ayaa ciise masaalo kula hadlay dadkii badnaa oo masaal la'aan kulama uu hadlinin iyaga si ay u noqoto wixii nebiga lagaga dhex hadlay isagoo leh
afkayga waxaan ku furayaa masaalo oo wax qarsoonna tan iyo aas-aaskii dunida ayaan ku dhawaaqayaa markaasuu dadkii badnaa ka tegey oo guriga galay xertiisii ayaa u timid oo waxay ku yidhaahdeen noo caddee misaalkii gacantadii beerta markaasuu u jawaabay oo ku yidhi kii abuur wanaagsan abuuray waa wiilka aadanaha beertuna waa dunida abuurka wanaagsanna waa wiilasha boqortooyada gocondhadiina waa wiilasha kansharka leh oo cadowga abuurayna waa ibliiska beergoyskuna waa dhammaadka wakhtigii dunida kuwa gooyaana waa malaa'igo haddaba sidii gocondhadii loo uruuriyey oo dab loogu gubay sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu wiilka aadanaha ayaa malaa'igihiisa diri doona oo waxay boqortooyadiisa ka uruurin doonaan wax kasta oo xumeeya iyo kuwa dembiga fala oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaas waxaa jiri doontaa baroor iyo ilka tiriqsi markaasaa kuwa xaqa ah ku dhalaali doonaan boqortooyada aabbahood sida qoraxdu u dhalaalayso kindhagalahu ha maqlo boqortooyada jannadu waxay u eg tahay maal beer ku qarsoon kan nin intuu helay qarsaday oo farxad aawadeed ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan iibiyey oo beertaas iibsaday haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay baayac mushtari luul wanaagsan doonaya goortuu xabbad luul ah oo ganac weyn helay ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan ayuu iibiyey oo iibsaday haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay shabag badda lagu tuuray oo cayn walba lagu uruuriyey kan markuu buuxsamay ay nimanku xeebta ku soo jiideen wayna fadhiisteen oo kuwii wanaagsanaa weelal bay ku uruuriyeen kuwii xumaana way tuureen sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu malaa'igahu way soo bixi doonaan oo waxay kuwa sharka leh ka dhex sooci doonaan kuwa xaqa ah oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilka tiriqsi waxyaalahan oo dhan ma garateen waxay ku yidhaahdeen
haa
markaasuu wuxuu ku yidhi sidaa darteed mid kastaoo culimmada ka mid ah oo xer looga dhigay boqortooyada jannada wuxuu u eg yahay nin reer odaygiis ah oo maalkiisa ka soo saara wax cusub iyo wax duug ah
kolkii ciise masaaladan dhammeeyey ayuu halkaas ka tegey oo markuu waddankiisa yimid ayuu sinigoogooda wax ku baray sidaa darteed way yaabeen oo yidhaahdeen ninkanu xagee buu ka helay xikmaddan iyo shuqalladan xoogga leh kanu miyaannu ahayn wiilkii nijaarka miyaan hooyadiis la odhan maryam walaalihiisna yacquub iyo yoose iyo simoon iyo yudas
gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin haddaba kanu xaggee buu waxyaalahan oo dhan ka helay
wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwadlac ma jiro waddankiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahee
halkaas shuqullo badan oo xoog leh kuma samayn rumaysad la'aantooda aawadeed